walaa musaafirin musaafirna korkii may ahaanin aftara bizinaa zina ku afray mutarakhisan isagoo ruksaysanaya quyuuddii hore uu inoogu soo xidhay ayuu muxtarazaadkeedii ama wixii kaga baxayey ayuu halkan inoogu gelaya markaa sheekh wuxuu yidhi kafaaro laguma laha mid ilaaway ama la qasbay ama jaahil yani jaahilkaa xaaraannimada biifsaadin baynu nidhi dee waxba ma fasahaadin soomkiisi ma fasahaadin waxa kalooynu nidhi walaa mufsidin hayra ramadaana ramadaan hayrkeed mid fasahaadiyeyna soom sunno ah mid fasahaadiyey ama soom nadara ama qada ama kafaaraa mid fasahaadiyey isna laguma laha ramadaan baynu nidhi hadasu kaga ixtiraaziyey liannu nasku waxa uu ku soo arooray ramadaan markaa ramadaan hayrkeed qofka fasahaadiya yani kafaaro laguma laha amaa wuxuu ku fasahaadiyey jimaac waxaan ahayn sida cunid cabid istimnaa iyo mubaashara bijimaacin baynu nidhi markaa qofkiisu ku fasahaadiyey wax kale isna kafaaro laguma laha maxaa yeelay nasku jimaac ayuu ka soo arooray ayuu ku soo arooray wixii aan jimaac ahayna laysa bimacnaahu isku mid maho la iskaga qiyaasan karo waxa kale oo aan isna kafaaro lagu lahayn musaafir soomanaa ama mid xanuunsanayey oo u galmooday markaa biniyati tarakus isagoo ruksaysanaya oo le adiga dee soom la-aan baaba lagu baneeyey sidaa ugu tegey kaana laguma laha atiima bihi baynu nidhi kuma dembaabin qasad macalibaaxa waxaa jira iyadoo u banaanay isagoo qasad la yimi atima bihi ayaynu nidhi midna guudkiisa may haanin u maleeyey waktiga inuu xaaskiisa u tegayey habeenkii inuu joogo dabeedna uu caddaaday maalin dembigii ayaa kaana kaan fogo oo atima bihidii baanu jirin waxa kaloonay kafaara guudkiisa in qofka u galmooday xaaskiisii intuu wax cunay isagoo ilowsan kadib akala naasiyan isagoo islowsan buu cunto cunay dabeedna markaasuu u galmooday xaaskiisii isagoo u malaynaya inuu ku afray cunadii oo rumaysan inuu hayru saa'im yahay calaa man jaamaca bacda alakli naasiyan qof jimaacay intuu isagoo islowsan dabadeed intuu isagoo islowsan wax cunay dabadeed buu jimaacay waxaan u haystay inuu cuntadan ku afray oo inuu cuntadan ilow ku cunay buu ilaawey cuntadan ilow ku cunay ayuu ilaawey markaasunbuu dabeedna haddana xaaskiina ku xigsiiyey kaana laguma laha wain kaana alasaxu butlaanu sawmihi asaxaba ahaaday inuu soomkiisi kaa ku bureeyey oo balay markii hore isagoo ilowsan buu wax cunay kadib markuu wax cunay ayaa wuxuu u maleeyey inuu cuntadaa ku afray deedna markaasuu xaaskii u galmooday bal cuntadii garanay oo iyada waxay ahayd nisyaan bay usomikagama burinay jimaaca dambe ee uu u maleeyey inuu cuntadii ilowga ahayd ku afuray ma ku afuraya mise kuma afuray asax marka waxa weeye inaanu ku afuraynin inuu ku afurayo way asax oo waxay la mid tahay in isagoo u galmado xaaskii isagoo u malaynaya habeenkii inuu joogo dabeedna ay caddaatay inaanu habeenkii joogin taanigu wuxuu leeyahay kuma burayo soomkiisu waxaanay ka dhigan tahay qofku hadduu salaad afara tukanayey oo laba ragcadood ka salaama naqsa markuu tegay isagoo ilowsan oo caamidan isagoo uu hadlo salaaddii kamay buraynin mar haddaanay salaaddii ka buraynin tana waa la mid un ka hore wuxuu ku radinaya hadalkaasu qowlka hore kaga jawaabaya wuxuu leeyahay salaadu waxaanay ugu burin hadalkaa shaarica ayaa markaa nas baa ku soo arooray oo dee qisadii dulyadayn baa sugan oo salaada waana ka ciriiriyantay soomku waa soo noqnoqonaysaa arrintaasina in badan bay dhacdaayo iyada isaga sasa salaada dhexeeda iska soomkaa laakiin khilaafsan haddii laakiin uu og yahay inaanu cuntada wilow ku cunay oon soomkii kaga jaban uu galmoodo kafaaradii waa ku waajibaysaa waana afuraya qaطcan taa iyadoo wax khilaafi kuma jiraan waxa kale oo ayana aan kafaaro lagu lahayn calaa man zanaa naasiyan qofka sinaystay isagoo ilowsan soomkii ee wuu sinaysanaya qofkii soomkiina waa ilowsan yihin markaa hada aathim laakin laa bisababi sawm waxaynu nidhi bisababi sawm aathima bihi bisababi sawm dembigana xaggan soomka kagama imana waa ilowsan yihin xaggee buu kaga yimi min jihati zina xagga zinadaas ayuu dembigu kaga yimi musaafir isna afuray zino ku afuray isagoo ruksaysanaya isna kafaaro laguma lahaa maxaa yeelay afurku waa u banaana dembigiisana waa bisababi zina laa bisom dembigana wuxuu kaga yimi un xagga zinada mooyaane xagga soomka kagamu imanin wlkafaaratu kafaaradii cala zawji zawjka guudkiisa ay tahay canhu xaggiisa oo keliya ayaanu ka bixinay wa fii qawlin canhu canha xaggiisa iyo xaggeeda waa ka bixinay wa fii qawlin calayha kafaaratun ukraa kafaaro kale ayaa lagu leeyahay waxa uu leeyahay sheekhu kafaaradii hortu ninka ayay dusha ka saarantay yaanu ka bixinayaa xaggiisubuu ka bixinayaa waa xaggiisa oo keliya ayada waxba ka bixin maayo qowl baa wuxuu leeyahay waradu garanay kafaaradan in ninka ay dekadiisa tahay laakiin cidduu ka bixinay waa canhu canha labadoodaba intay ku wada waajibtay baa isagu ka xambaaraya dabeed kafaaro keliya isagaana ka xambaaraya maxaa yeele dee sababkii waa wada wadaageen labadooduba qowl baa wuxuu leeyahy calayha kafaaratun ukhraa kafaaro kale ayaa lagu leeyay ninka ayuunbaa looga qiyaasanaya waa litasaawimaa fi sababi walismi mar hadday sababka iyo dembigaba isku mid ka ahaayeen ka xaddi zina zinadiin bule zinaduba ma xadkeeduma ninkunbuu saara soo gabadhaba ma saarnayn isago isutaggaasuna laguma xadayn kana waa lamid buleyo qiyaaskaas uu ku dhuftay kaasna wa talzam waa ku laazimaysaa kafaaradii man infarada ka ku kaliboobay biru'yati alhilaali bisha aragtiyeeda wa jaamacati yowmihi maalintiisii haddana u galmooday waman jaamaca fii yowmayni laba maalmood ka jimaaca lazimahu kafaarataani laba kafaara lagu leeyahay waxau leeyahay sheekhu kafaaradii way ku laazimaysaa qofkii la keliyoobay aragtida bisha ramadaan keligii unba arkay meel walba waa cararo dabeedna waa laga dhegaysan waaye waa iska soomay dabeed maalintii dabeedna maalintii buu islaantii u tegey kafaaradiisna waa ku waajibaysaa waa lihadki xurmati yowmin min ramadaana cindahu biljimaac maxaa yeelay wuxuu ninkani dilaaciyey ama uu ku dhex dhacay xurmo maalin rabadaan agtiisa yani rabadaan agtiisa ku sugnaatay maalin ka miduu jimaac ku fasaaday daabidkii aynu soo sheegaynay dee waa ku dhaboobay qofka laba maalmood jimaaca lazimahu kafaarataan laba kafaaro ayaa ku waajibaya maxaa yeelay maalin kasta waa cibaada mustaqila kafaaradoodu isma gudagelaysa markaas wa xuduudu safari safar soo darintii bacda aljimaaci galmeeda uu soo diraya laa yusqidu lkafaara kafaarada ma ridayo wakada almaradu cala almadhabi madhab haddaan qabana xanuunkiina waa kulama wayajibu macahaa waxaa waajibaya kafaarada maceeda qadaau yowmi alifsaadi cala saxiixi saxiix haddaan qabano maalinta fasaadiya qadadiina waa lagu leeyay waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu qofkii safrow socdaalo intuu u galmooday dabadeed intuu xaaskii u tegey isagoo sooman ayuu haddana socdaalay laa yusqidu kafaara safarkaasi kafaaradii ma ridayo jazman maxaa yeelay waxay leeyahay safarka maalin yacni rabadaana dhexdeed yimaadaa afurka ma banaynaynin mar haddaanu afurka banaynin ma raadaynayo wixii waajibay ee kafaaraha qiil baa wuxuu leeyahy kaxuduusi lmarad ayuunbuu la mid yahay oo waa raadaynaya maradkiina waa kulmay isna maradi cala madhabi haddaan qabano maxaa yeele xanuunku dee soomka ma anfinaynin oo ma diidaynin markaa in xurmadii maalin uu markaa qofkii jebiyey ayaa ku dhawoobaya taanigu wuxuu leeyahy waa ridayaa maxaa yeelay dee xanuun hadduu yimaado afur waa u banaynayay marka waxaa inoo caddaaday soomkuba inaan waajib ahayn de waa kan qofka xanuun baa ku yimiba kumaba waajibin baynu markaa leenahay buu leeyahy qowlkaas wahiya waxa kaloo waajibaya buu yidhi oo zawjka ku waajibaya macal kafaarada qadaa yowm ifsaad maalintaa uu fasahaadiyey qadaheedina waa lagu leeyahy kafaaradaasina waa korkiisa cala saxiix haddaan qaban hayla qadihii dee qofkii macduurka waa ku waajibay kayrkiina waa kasii awleysayin taanigii wuxuu leeyahay qowlka saxiixa ka soo horjeedaa kuma waajibaya buu leeyahay qade maxaa yeelay khalalkii yimi dee wuxuu ku kabmay kafaarada mar hadduu kafaarada ku kabmay laguma laha thalis qowl saddexaad baa jira wuxuu leeyahay hadduu soom ku kafaaro gutana lixdankaa cisho un maalintiina hadhex qaado haddii kaloo wax kale uu ku kafaaro guta iطcaamiyana ama cid huraqabayana maalintii gaar baa looga doonayaayo de isma tadakhulayaanbo qol saddexaad baa saidhiisa wahiya kafaaradii haddaba cidqu raqabatin mu'mina waa addoon mu'mina xoraynteed fain lam yaj fain lam yajid haddaanu helin fasiyaamu shahrayni mutataabicayn waa laba bilood oo israacsan inuu soomo fain lam yastatic haddaanu awoodin faicaamu sitiina miskiina lixdan miskiin ayuu quudinaya waxa u leeyahay sheekhu kafaaradii waxa weeye waxa u leeyahay sheekhu kafaaradu waxa weeye waa addoon muumina inuu xoreeyo hadduu helo haddii uu waayo wuxuu samaynayaa laba bilood oo israacsan oo aan hal maalina u dhaxaynin ayuu soomayaa haddii uu kari waayana lixdan miskiin ayuu quudinayaa waa sidii xadiidkii inoo tilmaamaya falow cajaza can iljamiic dhammaan hadduu ka cajiso istaqarad fii dimmatihi dummadiisa ayay ku sugnaanaysa calal daari haddaan qaban ee faidaa qadara calaa khaslatin hadduu mid karo saddexda arrimood mid kamid hadduu karo facalahaa wuu samaynaya walasaxu asaxna waxa weeye ana low waxa u sugnaaday alcuduul iilasho cani sawmi inuu ka iisho ila alicaami quudin uu leexdo lishiddati lgulma haddii shahwo badani ay hayso wa annahu laa yajuusu ma banaana lilfaqiiri faqiirkii uma banaana sarfu kafaaratihi ilaa ciyaalihi inuu u ila uma banaana waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ka caajiso dhammaan saddexdaasuu midnaba kari waayo addoon ma karayo laba bilood soomi kari maayo lixdan miskiin quunin kari maayo muxuu samaynaya istaqarad fii dimmatihi dumadiisa ayuunbay ku sugnaanaysaa calal hare haddaan qabano oo markaa uu kara mid ka mida ayuunbuu samaynaya maxaa yidhi rasuulku sal la sl ninkii yani markuu yidhi waxba ma haysto mu odhanin waxba laguma lahaa sidii zakaatulfitriga oo kale ee wuxuu yidhi ama uu siiyey wuxuu ku kafaaro guto ayuu siiyey waxaana yidhahdeen culimmadu xuquuqda maaliga ah xuquuqda maaliga ah haddii uu addoonku ka caajiso waktigay ku waajibtay waxaa loo eegaa laba arrimood haddii aanay waajibkaasi xaggiisa ka imanin sida zakaatulfitriga oo kale kuma sugnaato mar hadduu xilligii ay waajibtay uu waayey hadday laakiin bisababihi ku timi sida tan oo kale istaqarat calayhi fii dimmati yani waa ku sugmaysaa marka hadduu mid kale wuu samaynaya taanigu wuxuu leeyahy laa tastaqiru kuma sugnaanaysa ee siiskaas fidriga uga dhacaysa waxaan u leeyahay sheekhu asax waxa weeye qofkii soomkii waa ka leexan karaa o iطcaam buu leexan karaa lishiddati algulma algulma waa shiddat shahwa yani haddaanu ninkii nin ishananaya ahayn oo labadaa bilood joogaya aanu ahayn de waxay leeyihin haddii ninka shaawo badani marka horeba ay haysay xaraaradan soomkuna ugu sii kaco dee waxba laga yaabaa inuu isagoo dhadhaweeyeyba oo bil iyo wax marinayey inuu dee ku dhaco haddana halka ay kaga fasaado ilan haddii ay maalini waa haddana soo bilown weeyaan waa mutataabiciin baa shardihe sidaa darteed ayuu ugu leexanaya taanigu wuxuu leeyahy maya kama leexanayo mar hadduu soomkii awoodayo kama leexanayo asaxna waxa weeye inaan ninkii faqiirkaa u banaanayn kafaaradiisii inuu ciyaalkiisa siiyo sii sekadiisa oo kale deetan xadiidkana waxay ku gaabiyeen waxayna haddii dee sidaa rasuul ugu soo aroortay un dee la siiyo hadduu u baahan yahay isagii waa iska qaadan kara laakiin miduu isagii bixiyey ayaan haddana ciyaalkiiga kusii bixinaya kafaaratihidaa ayay yani kaga ixtiraazaya balan sheekhu laakiin haddii cid kala siiday sida xadiidku sheegayo dee waa u eeli karaa baabu sawmi taطawuci waxa u baab yahay soomka sunnaha ah marka soomka ayaa sida ay salaaduba ugu qaybsanto sunno iyo faral ayuu ugu qaybsamaa soomkuna sunno iyo faral markaa faralkii iyo axkaamtiisii hore ayuu uga soo hadlay halkan wuxuu inooga gelayaa sheekhu kii sunnaha ahaa marka tatawuc waa taqarub ila allah waa ilaahay oo loogu dhowaado bimaa laysa bifardin min alcibaadaat wax aan faral ahayn oo cibaadooyinka ah oo ilaahay loogu dhowaado ayaa tatawuc la yidhaahdaa marka waman tatawaca khayran yacni alla ayaa sidaa ku tilmaamay xagga salaada waxa uu ka cabira iyada naafila wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan lak muwaafaqa litacbiir alqur'aan ayuu halkana tadawuc ugu isticmaalay xagga salaadana uu naafila ugu isticmaalay soomkuna wuxuu ka mid yahay cibaadooyinka kuwa ugu fadliga badan saxiixayn waxaa ku soo arooray rasuulku sala allahu alay wasalam inuu yidhi qofka maalin sowma fii sabiili illah ilaahay dartii qofka maalin u sowma baacad allahu tacaala wajahu can innaari sabciina khariifa ilaahay wuxuu wejigiisa naarta ka fogeynayaa toddobaatan sannadood toddobaatan dayrood macnaa masaafo loo socdo ayuu alla ka fogeynaya xadiidkii kale saxiixana rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi kullu bna camal ibna aadama lahu ila sowm camalka ibnu aadam qabto oo dhan isaga ayaa iska leh soomka mooyaane fa innahu lii wa ana ajzi bih soomka aniga ayuu ii sugnaaday aniga ayaana ka abaalmarinaya waxa rasuxadiidka xadiisulqudsiga ilaahay uu ugu gaar yeelay yani soomka isugu gaar yeelaya had iyo goor ale cibaadooyinka kale oo dhan waa lagula ogaan karaa laakiin soomka adiga iyo alle ayuunbaa isloog yusanu waxaa la suneeyaa sawmu lithnaini maalinta ithnainta la yidhaha soomkeeda ayaa la suneeyaa walkhamiis iyo khamiista wa carafata iyo maalinta carafo wa cashuuraaa wa taasuucaaa labadaa maalmood iyo wa ayaami albiidi maalmaha ayaamulbiidka la yidhaha wa sittatin min shuwaala iyo lix shuwaal ka ahaaday waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa maalinta isnaynta iyo khamiista in la soomo rasuulka sala allahu alay wasalam ayaa soomi jiray kuna dadaali jiray soomkooda mar uu ujeeddada ama xikmadda ku jirta soomkooda tilmaamayeyna wuxuu yidhi innahumaa yowmaani tucradu fiihima alacmaal waa laba maalmood oo acmaasha la bandhigo ilaahay loo bandhigo fa uxibu an yucrada camalii wa ana saa'im waxaan jeclahay in la bandhiga camalkayga aniga oo sooman sidaas ayaa rasuulku sala allahu alay slam u soomi jiray innaguna aynu kaga daynaynaa waxa kale oo isaguna sunno ah maalinta carafo soomkeeda maalinta carafo waxa weeye maalinta ay bisha dilxija la yidhaahdo sagaalka tahay ee dadka acmaasha ama nusuga xajka ku jiraana ay buurta carafo taagan yihiin yani waxaa loo suneeyaa ligayri alxaaj xaajiga waxaan ahayn ay dadka aan xaajiga ahayn xajka ku jirin ayaa loo suneeya rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi soomka maalinta carafo waxaan ilaahay kaga rajaynayaa inuu ku dhaafo sannaddii ka horraysiiya sannadda soo socotaba xadiid muslim uu leeyahay rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi ma jira maalin ka badan in ilaahay uu addoommada naarta ka xoreeyo maalinta carafo yani waa maalinta ugu badan ee ilaahay addoommadiisa uu naarta ka xoreeyo waxa kale oo ayagana la sunneeyaa caashuraa iyo taasucaa caashuraa waa bisha muxaram la yidhaahdo maalintii tobanka tahay bisha awalu sanaha sanadka hijriga islaamka waa bisha ugu horeysa ashhurulxurumkana ka mida rasuulku sala la alay sl wuxu uhi ilaahay waxaan kaga rajaynaya inuu sanadii ka horreysay oo ku dhaafo dembigeedii maalinta taasuuca iyadana soomkeeda waa la sunneeyaa oo waa maalinta ayana sagaalka tahay muxaram waxaa rasuulka sal la alay sl laga sheegay inuu yidhi haddii aan sanadka soo socda aan noolaado oon baaqi noqdo maalinta sagaalaad waan soomi doonaa dabeetana horteed ayuu dhintay muslim ayaa wariyey midda labaad rasuulku sala allahu alay wasalam maalin ayaa wuxu arkay yuhuud oo sooman oo le waa maalintii ilaahay uu nebi muuse maga nabadgeliyey markaas ayaa rasuulku sala llahu alay slam yidhi innaga ayaa ka mudan yuhuudda muuse markaasuu soomay in la soomana u faray markaa taasuucadana sidaasaa loo raaciy yani mukhaalafa yani lilyahuud iyo walixtiraaz min alqalad haddii markaa qalad uu bisha awalkeeda galo si aanu qofku marnaba aanu ay uga tegin iyo mukhaalafatan lilyahuud waxaa kaloo ayana la suneeya ayaamu lbiid soomkooda waxa weeye soomu ayaami layaali lbiid waa habeenada cad maalmahooda in la soomo habeenada ayaa cadee maalmuhu ma cadda waa maalinta saddex iyo tobnaad afar-iyo tobnaad iyo shan iyo tobnaad yani waxaa sunno ah saddex maalmood in bishii laga soomo ayaamaha ayaamulbiidka la yidhaahdo ayaana sii wanaagsan oo rasuulku sala allahu alay slam amar ayaabuu ku bixi xadiidina say warinaya ibnu xibbaanna u saxiix yeelay waxa kale oo la sunneeyaa yani lix maalmood oo bisha shuwaal ka ahaaday soomkeedana waa la sunneeyaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi man saama ramadaana qofka bisha ramadaan sooma kadibna raaciya lix shuwaal ka ahaaday soomka sanadka oo dha kale ayay u noqonaysaa wa yukrahu wa tataabucuhaa afdal waxaana wanaagsan buuhi in la israaciyo in la israaciyo ayaana wanaagsan macnaha markay ciiddu baxdo in lagu daba qabto oo ayagiina la israaciyo ayaa wanaagsan mid weeyaane waxaa ku sugan u degdeg cibaadada loo degdegayo taaniyan taakhiirkaa iyo dibdhigaas waxa dhici kara inay qofka aafaad iyo wuxu yimaadaan ay uga suurtogeli weydo yani waa wix iska wanaagsan inuu caqib alciid ka dhiga isla markaa lix israacsan ka dhigaa hadduu maalinba meel bisha ka soomana waa shay jaa-is ahoo u bannaan wa yukrahu waxaa la karaysaa ifraadu ljumcati maalinta jumcada in soom lagu gaar yeelo iyo wa ifraadu sabti sabtida in lagu gaar yeelaa iyaduna waa karaahiyo wa sawmu dahri sanadka oo dhan soomkiisa hayra alciidi oonay ciiddu ku jirin iyo watashriiqi ayaam tashriiqi makruuhun waa mid la kohday liman cid baa loo kohday oo loo nacay khaafa bihi uga baqanaya dararan dhibaato aw fawta xaqin ama xaq inuu ka tago wa mustaxabun waa mid loo sumeeyey ligayrihi kaa ka baqanaya hayrkii waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la karaayeystaa maalinta jumcada in soom lagu gaar yeelo rasuulku sal la alay slm wuxuu hi midkiin yuusomin maalinta jumcada ilaa inuu soomo soom ka horreeye ama mid ka dambeeye mooyaane xadiid kale waxaa rasuulku sala allahu alay slam ku uhi ha ku gaar yeelina habeenka jumcada soom maal- maalinta jumcada soom ayaamo kale ha ka gaar yeelina ilaa soom uu qofku soomi jiray mooyaane kadalik waxa karaahiyaa in lagu gaar yeelo maalinta sabtida ama axadda iyana soom in lagu gaar yeelaana waa karaahiyo rasuulku sal la sl uhi hasoomina maalinta sabti ilaa ka idinku ilaaha idinku faral yeelay mooyaane axaduna iyadana waa la mid yahuudda maalinta sabti ayay weynaysaa nasaaraduna maalinta axadda ayay weynaysaa culamada qaar waxaa leeyahy cillada laynoogu diiday jumcaha inaynu markaasaa ugu gaar yeellaana dee waa inaan yani aynaanu ugu xeedheeran weynayntii sida yahuudi ay sabti u weynaynayso oo kale ama si aan wujuubkiisa loo qaadanin culamada qaar baa yidhi mee waa iska maalin ciid yaroo waa maalin iska cunta iyo iska farax laakiin wixii dee ku hagaaga un ayada wixii ku hagaaga ee masalan qofku caado u soo lahaan jiray ama si sudfaahun markaa isaga dhaca ayaynu kuma jiraan ee waa wixii aada ula qasdeed cibaadada gaa dheeraada aada kaga rajaynayso masalan kulan haddii la qabsado sida ay tabliiquba sameeyaan ay habeenka jumcada ay sameeyaan yani ma aha leanna ugama qasdinayaan cibaado yani habeenkaa gaarnimo ay u qabanayaan ee waa isu imaatuna ay isugu imanayaanun marka yani ku gaaryeel cibaado lagu gaaryeelayo ma noqonayo waxaa kaluu sheekhu yidhi yani sanadka soomkiisu oo aanay ku jirin maalmaha labada cishee ciidda iyo maalmaha ayaamu tashriiqu ilain kuwaas iyagu xaaraan bay ahaayeen soomkoodu oo lamaba ogolayn yacni qofkoo sanadkao dhan wada soomo oo iska saara uun shantaa cisho waa makruuh waa mid la kohday yaa makruuh u yahay cidda dhibaata ay ka soo gaadhayso ama uu xaq waajib kuwa ama sunno wahi kaga tegayo rasuulku sala allahu alayh wasalam xadiidkii bukhaari wuxuu walaaleeyey salmaan iyo abidarda markaas ayaa salmaan ayaa soo siyaartay abadarda wuxuu arkay umma darda oo xaaskiisii ahayd oo iska yar basaarsan markaasuu hi arrinkaagu waa maxay dee walaalkaa miyuu adduunyo danba ka leeyahay ayay ku tidhi salmaan baa yidhi dabeed abaderow rabbigaa xaq buu kugu leeyay ehelkaaguna xaq buu kugu leeyay jirkaaguna xaq buu kugu leeyay maalin markaa soom maalinna afur marna markaa tuko marna seexo ehelkaagana u tago mid walaa xaqle xaqiisaba si dabeed abu darda ayaa nebiga u sheegay wuxuu salmaan ku yidhi rasuulkuna tii oo kale ayuu ku yidhi wa mustaxabun ligayrihi yacni cidda aan xaq aanu kaga tegaynin ama aan darar iyo dhibaata jirhkiisa ka soo gaadhaynin isaga waa loo suneeyaa mustaxabun ligayrihi ligayri man khaafa bihi dararan aw fawt xaqin isaga kaa waa loo suneeyaa xadiid ayay markaa sheegaan bayhaqi uu wariyey oo rasuulku sala alla alay slam u yihi qofka sanadka sooma dayiqat calayhi jahannamu haakada yacni waxaa laga cidhiidhiyaa jahannama oo geli maya ama meel kuma laha waman talabasa qofka gudagala bisawmi tatawucin soom sunna ah aw salaatihi ama sunnaha salaadiisii falahu qaطcuhumaa inuu gooyo ayuu leeyahy walaa qadaaa qadana laguma laha waman talabasa biqadaa'in qofka qado gudagalana xaruma calayhi waxaa ka xaaraana qaطcuhu inuu gooyo in kaana cala alfawr hadduu yahay deg deg wa huwa soomka cala alfawrkiina waxa weye soomu man mid tacaddaa ku xadgudbay bilfatri afurka wakada in lam yakun cala alfawr haddaanu ahaynna waa kulanay fil asaxi haddaan qabanay bian lam yakun waa inaanu ahanin tacaddaa bilfitr afurka mid ku tacadiyey haddaanu ahayn wey waxau leeyahay sheekhu qofka gudagala soom sunna ah ayuu gudagalay ama salaad sunnaah ayuu galay waxa uu leeyahay qofkaasi inuu gooyo macnaha soomkii inuu jebiyo salaadiina inuu ka baxaa buu leeyahay soomka rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi asaa'imu lmutatawic qofka soomanee sunaysan amiiru nafsi isagaa nafdiisa u amiira in shaaa saama wa in shaaa aftar hadduu doono waa soomaya hadduu doonona waa furaya xaakim waxa ii isnaadkiisu waa saxiix xadiidka salaada waxay leeyihiin waxa looga qiyaastay uun soomkaasunbaa looga qiyaastay laakiin waxay leeyihiin culimadu waa karaahiyo cudurdaar la-aan qofku inuu ka baxaa walaa tubtiluu acmaalakum si aanay aayaddaasi da u qabsanin culimada dhammaystirka waajibtayna khilaafkooda si uga baxo haddii laakiin masalan ay wax jiraan oo dee cudurdaar uu u goynayo iyadoo waa u bannaantahay bay dhaheen walaa qadaa wax qadaahoo lagu leeyahay qofkaasina ma jiro oo soomkaa ama salaadaa sunnaha ahee uu gooyey qado loogu leeyahayna ma jiro qofka gudagala laakiin qade ayuu gudagalay soom ka tegay oo waajiba ayuu qadihiisi gudagalay waxaa xaaraanaya inuu gooyo laakiin waa goorma waa haddii qadihiisaasi cala alfawr uu yahay masalan qofku wahuwa sababu man tacadaa bilfitri buu ina yidhi haddii qofku uu afurkan uu afuray rabadaanta dhexdeeda haddii uu tacadi yahay oon cudurdaar ku imanin qadihiisi waa cala alfawr inuu qadeeya waa cala alfawr se markaaba inuu qadeeya kaa mar hadduu qadihiisi cala alfawr yahay oo uu yahay qof afurkan ku tacadiyey khilaaf la-aanba waa ka xaaraan inuu gooyaa kadaa waxaa la mida haddii aanu cala alfawr ahayn qadihiisu goyntiisu waa xaaraan asax haddaan qabano oo ka aanu qadihiisu cala alfawr ahayna waa qofkaan afurka ku xadgudbin ee masala cudurdaar u afuray oo kale leanna waxay leeyihiin faral ayuu gudagalay mar hadduu faral gudagalay wax cudurdaarahu oo ugu sugnaaday ka bixiddana ma jiro waxa waajib ku noqday inuu dhammaystira markaa sidii hadduu salaad galo oo kale iyadoo waktigeeda awalkeedii ay tahay taanigu wuxuu leeyahay ka xaaraan ma aha maxaa yeele mutabaric ayuu ku ahaa markii horeba isaga ku sumaysan ictikaafi ictikaaf ayuu u kitaab yahay marka ictikaaf xagga luqada waxaa la yidhaahdaa waa xabsi iyo lobs lobs macnaha waa ku sugnaansho iyo wlmulaazama calaa shay khayran kaana aw shar shay la laasimo ama nafta lagu xabiso ama lagu sugnaado ayaa la yidhaahdaa ma hadihi tamaahiil alatii antum lahaa caakifuun macnaha ku negidihiin ayay aayaddaa macnaheedu ahaa sharci ahaan waxaa la yidhaahdaa waa lubthu fi lmasjid waa masaajidka oo lagu nagaado iyadoo shaksi yani shuruuda loo eegayaana uu ku nagaanayo oo welibana niyana uu ugu nagaanayo alla ayaa ayad qur-aana ku yihi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid dumarka hala baashirina idinka oo masaajida ku ictikaafsan oo ku negi culimada muslimiintuna way ku ijmaacsan yihiin rasuulkana sala allahu calayh wasalam waxaa la tilmaamay inuu ictikaafay tobanka dhexe ee ramadaan haddana tobankii dambe ayuu ictikaafay waana laazimayey tobanka dambe inuu ictikaafo allaa alla uu ka oofsaday dumarkiisuna isaga dabadii ayay ictikaafeen sharaaicdii qadiimada ahayd ee xataa ummadihii hore loo jideeyey ayuu ka mid ahaa wacaahidnaa ilaa ibraahiima waismaaciila an tahira beytiya liلطaa'ifiina wاlcaakifiin macnaha markaa ila wuxuu leeyahy waxaan kula ballanay ibraahim iyo ismaaciil inay beytkayga u daahiriyaan kuwa dawaafaya iyo kuwa ictikaafaya huwa ictikaafku mustaxabun mid la sunneeyey weeye kulla waktin wakti kasta wafi lcashri alawaakhiri tobanka dambe oo min ramadaana ramadaan ka haday ayaa afdalu sii fadli badan oo meelaha kale ka fadli badan lialabi laylati alqadri waxaanay u fadli badnaatay lialabi laylati alqadri habeenka laylatulqadriga la yidhaha doonideeda wa maylu shaaficiyi shaafici ilashadiisu waxaa tay raximahu llahu allah u naxariistay ilaa annahaa habeenkaasi laylat alxaadi aw athaalit walcishriin inay tahay habeenka koob iyo labaatanaad ama habeenka saddex iyo labaatanaad waxa uu leeyahay sheekhu ictikaafku horta waa mustaxab waa mid la sunneeyey ramadaan iyo kayrkeedba waa mid sunno ah culimada ayaa ku ijmaacsan arrintaa inuu mustaxab fii kulli waqtin yahay adiladuna mutlaq ayay ka dhigtay oo may ku qaydin ramadaan oo keli ah tobanka dambe ee ramadaan ayuu weliba ku sii fadli badan yahay oo uu meelaha bilaha kale iyo bisha ramadaan dhexdeeda iyo bartankeeda uu kaga sii fadli badan yahay waxaana yacni ay usii fadli badnaatay lialabi laylati alqadri habeenka laylatulqadriga la yidhaha doonideeda marka habeenkaa wuxuu ku noolaynayaa salaadu ilaahay u tukado qur-aan u akhristo iyo duco u farabadsado manaa habeenada sanaa ah kuwa ugu fadliga badan ayay ka mid tahay laylat lqadri khayru min alfi shahr alla wuxuu lay habeenka laylat lqadriga la yidhaahdo habeenka sharafta iyo qiimaha leh ama habeenkaa alla uu qadaro waxa sanadkaa dhacaya fiiha yufraqu kulu amrin xakiim waxay ka khayr badan tahay kun bilood camalka la sameeyo kun bilood oon laylatulqadri ku jirin manaa waa dhowr iyo siddeetan sannadood rasuulkuna sala allahu alay slam wuxuu yidhi qofka istaaga habeenka laylatulqadriga isagoo alla rumaysana ajrinka doonaya wixii dembigiisa horreeyey waa loo dhaafaya markaa culimmadu qaar baa yidhi waxay ku xasrisan tahay ama ku kooban tahay in habeenkaasi tobanka dambe waxaa kaloo yidhaahdeen waa layla bicaynihaa waa habeen keliya oo aan guurguurin culimmada qaar baa yidhi maye wuu guurguuraa oo dee adila fara badan ayaa midba habeen ku tilmaantay marka adilada waxa kaliya lagu jamcin karaa waxa weeye in la yidhaahdo innahaa tantaqil way guurguurtaa oo laga yaabo sanadkii hore inay koob iyo labaatanka haddana sanadka toddoba iyo labaatanka inay noqoto ayaa laga yaabo macnahana waxa weeye de waa habeenka camalka la qabtaa uu fadliga iyo qiimaha uu leeyahay wax markaa la helayo iyo qof hayla cadcad iyo mid aan suul lahayn midnaba ma jiro yani waa khuraafaad dadku ay iska aaminaynuun yacni ilaaxad waxaa la tilmaamay dadka intay ka dhaadhacday qof hayla cadcadoo aan suul lahayn yacni in dad lagu baadhay inta khamiisya loo soo xidho cirkaa loo qaado dabeedna ui maxaa tugi laylatalqadar uli ilaahu khayrkaaga nasii waana tuug baadhanayo markaasuu ui waxaad haysana keen haddaad khayr doonayso wuxuu ayayba u dhiibay marka waxa weeye halkii laylatulqadri ahaydna laytalkhadar bay idhahdeen laylana layta yidhahdeen qadri halkeedna khadar bay layt alkhadar marka waa waxaan jirin weeye waxaana xikmadda ama ujeeddada dadka looga qariyey waxa weeye inay dadku dee sanada oo dhan ay cibaadaystaan weliba waxaa dee bishan lagu sarayn bisha oo dhan la wada cibaadaysto oo qofku intuu dee wuxuu doono sameeyo ayuu habeenkaasuun eegan lahaa haddii loo cayimo oo loo sheego hana wanaagsaninoo badsada allahuma inaka cafuun tuxibu alcafwa facfu canii marka culimmadu ilaa soddon qowl ayay ku leeyihiin wuxuu imaamu shaafici u iishay buu idhi inay tahay habeenka koob iyo labaatanaad ama habeenka saddex iyo labaatanaad xadiid ayaa ku soo aroortay culimo fara badanina waxay u iiratay inay habeenka toddobiyo tobnaad tahay xadiid badanna waa ku soo aroortay toddobiyo labaatanaad inay tahay wa inamaa yasixu wuxuu ku ansaxayaa alictikaafu fi lmasjidi masaajidka waaljaamicu masjidka jaamica ayaa awlaa sii awlaysan waljadiidu jadiidna waxa weeyaan oo la yasixu inaanu ansaxaynin ictikaafu lmar'ati haweenayda oo ku ictikaafta fii masjidi beytiha gurigeeda masjidkiisa wa huwa masjidka guriguna almuctazal waa meesha la gooyey almuhaya-u lisalaa ee salaada loo diyaariyey wuxuu leeyahay ictikaafku arkaan afara muctakif oo qofkan ictikaafaya muctakafu fiihi meesha lagu ictikaafayo ayana masaajida ictikaaf ama lubsi nagaadigii masaajidka lagu nagaanayey ama ictikaaf lafdiisa ba waa niya afartaas ayuu leeyahay marka isagoo muctakafu fiihi oo masaajidka inooga hadlaya wuxuu yidhi wuxuu ku ansaxayaa ictikaafku fi lmasjid macnaha meel kale kuma banaana masaajid unbuu ictikaaf ku ansaxaa weliba masjidka jaamica ah ee jumcada lagu tukado ayaa sii mudan maxaa yeelay dee culimmada qaar baa waajibay masjid jaamic ahoo jumca lagu tukaday inuu yahay khilaafkaasi uga baxa qofku dartiis iyo jamaacada faraha badan ee dee ku tukanaysa awgeed iyo si aanu haddii maalin jumce ay ku soo beeganta aanu salaadii jumco ugu bixin inuu masjid jaamica ku ictikaafo ayaa wanaagsan qowlka jadiidna waxa weeye inaanay ansaxaynin haweeneedu inay ku ictikaafto fii masjidi beytiha gurigeeda masaajidkiisa macnaha waxa weeye waa meeshaa yare loo gooyey muctazal waa meeshaa yare la jaray ee laga dheereeyey macnaha guriga intiisa kale ee loogu talagalay salaada ee loo diyaariyey salaada inay halkaa ku ictikaaftaa ma banaana oo ma ansaxayso hayle masjid ma noqonayso in la baabiyaana waa iska banaanta in la dooriya qof jinaabada inuu iska fadhiistaana waa bannaan tahay bay yidhahdeen dumarka rasuulkuna masaajidka ayay ku ictikaafi jireen hadday guryuhu ugu filan yihiin mactakafna fi lmasaajid masaajida kuma ictikaafeen walow cayana hadduu cayino gaar yeela almasjid alxaraama fii nadrihi lictikaaf nadarkiisa uu ictikaaf ku nadray hadduu masjid alxaraam ku cayino tacayana waa caynobaya waa waajibaya wakada masjid اlmadinati wاlaqsana waa kulada fi ladari haddaan qabano wayaquumu lmasjid اlxaraami maqaamahumaa ayuu istaagayaa walaa cagsa sidaa cagsigeedna ma banaana mma jirto wayaquumu masjid اlmadinati maqaama alaqsa walaa cagsa sidaa cagsigeedna ma jirto waxau leeyahay sheekhu haddii uu cayino qofkii nadraye masjidka xaramka ayuu nadarkiisa ictikaafka uu ku nadrayay ayuu ku cayno culi ilaah waxaad igu laday inaan masjid xaramha ku ictikaafo tacayana macnaa waa waajibayaayo masaajid kale qofku kagama gudmayo nadarkii hadduu ku ictikaafo xayla dee isaga ayuu ku xidhay midda labaad fadligiisa ayaa dheeraado salaada aad baa loogu labalaaba rasuulku sala la alay sl wuxu uhi salaad masjidkaygan madiine lagu tukada waxay ka fadli badan tahay kun salaadood meelaha kale lagu tukado masjidul xaraamka mooyaane salaad masjidul xaraamka lagu tukadaana waxay ka fadli badan tahay boqol salaadood masjidkayga lagu tukado waxaa kaloo iyana kula mida masjidulmadiina iyo masjidul aqsa labadaa masjid masjidka qudus iyo masjidka madiina haddii uu ku nadro uu cayino uu yidhahda ilahu labadaa masaajid inaan ku ictikaafo ayaad igu leedahay iyaguna tacayanaa way waajibayaan labadaasina fil adhari haddaan qabanno masaajiddo kalena kama gudayaan maxaa yeelay waa laba masjid oo rarka loo adkaysayo masjidulxaraam bay shabaheen rasuulku sala allahu alay slam looma raray rarka looma adkaysan karo ilaa saddex masaajid mooyaane ayuu saddexda masaajid markaa masjidulxaram iyo masjid aqsa iyo masjid ulmadiina ayay ahaayeen taaniga wuu adhare ka soo horjeeda wuxuu leeyahay maya mar haddii aan wax nusugiyo wax sida dee xara xaramka oo kale aan acmaal lagu qabanin baqiyat almasaajid ayay la mid yihiin macnaha masaajida kale haddii uu cayino waxba kuma waajibayo hadduu yidhahdo masjidkan hadda aynu joogno ayaa laygu leeyay inaan ku ictikaafo ka alla kuu doonay kalu tegi karaa leanna waxa isleeriyiin baan jirin laakiin kaa u cayinay ayaa awlaysan baa la leeyahy qowlkaa saxaabaana ah ka inaanu caynoobaynin masjidulxaraam labada masjidee kale maqaamkooda wuu istaagayaa isagu oo hadduu masjidulmadiine qofku ku nadro ama masjidul aqsa hadduu ku nadro nadarkaasi wuxuu kaga gudmayaa masjidulxaraam haddii uu ku ictikaafo walaa cagsa laakiin sida cagsigeedii ma jirto macnaa ma banaano masjidulxaraamka ayuu kama gudayan hadduu qofku masjidulxaraam uu ku nadro inuu ku ictikaafo masjid aqsa iyo masjid lmadiina midna kama gudi karo masjid lmadiina maqaam alaqsa wuu gelayaa isagoo saa ka fadli badan oo hadduu maqaa aqsa ku nadro masjid lmadiina waa ka gudaya walaa cagsa laakiin sida cagsigeed ma banaana oo haddii uu masjid lmadiina ku nadro masjid aqsa kama gudayo walasaxu asax waxa weeye annahu yushtaradu in la shardiya fi lictikaafi lubthun lubthu qadrin qadar nagaashihi in la shardiya yusama cukuufan lagu magacaabi kara nagaadi wa qiila yakfii muruurun marid ayaa kaafinaya ayuu qiilku leeyahy bilaa lubthi nagaadi la'aana wa qiila yushtaradu mugthu naxwi yawmin maalin iyo wixii la mid a maalin wuxu dhow inuu nagaado ayaa la shardiyaa waxa uu leeyahay sheekhu rugnigii labaad oo lubfiga ahaa ama nagaadiga ama ictikaafkii ayuu halkan inooga gelaya waxa uu leeyahay sheekhu asax waxa weeye in la shardiyo ictikaafka loo shardiya marka laleeyahy qofkaas ugu ictikaaf ama ictikaaf uu ku nadray uu ka baxayo inuu nagaado qadar lagu magacaabi karo nagaansho cukuuf la odhan karo nagaadi macnaha waktigeedu uu yahay dumaaninadii salaada wakt ka dheeraada oo ma kaafinayo masalan qadarkii dumaaninada salaadu ma kaafinayo waa inay wuxuu ka yar dheeraysiiyaan markaa qiil baa isagu wuxuu leeyahay maye waxa ku filan muruur bilaa lubf marid aan wax nagaadiba lahayn haddii uu kadinkaa ka soo galo masaajidka oo uu ictikaafna niyeeyuu ka sii baxo intaasi ictikaafku waa u noqonaysaa buu leeyahay muruur bilaa luf kalwuquuf bicarafa oo carafa istaageedii oo kale qofka hadduu maro waa ku fillay qiil baa isagu wuxuu leeyahay mee waxa la shardiyaa mugta naxwiyo maalin wuxu dhow maalin wuxu dhow markaa inuu nagaado ayaa la shardiyaa maxaa yeelay dee wixii intaa ka soo hadhay buu isagu leeyahay wax iska caadaabay ahaydoo qofku ama inuu yar dhex mara iyo inuu iska yar taagnaadiyo wax iska caadiya bay ahayd markaa qurbo u noqon maysa buu leeyahy intaas wa yabtulu biljimaaci jimaac ayuu ku burayaa wa adharul aqwaali aqwaasha ka ugu xooga badani waxa weeye ana almubaashara bishahwa yacni isagoo dan iyo ujeeddo u taataabto ruuxii dumar ahaa ka lamsin waaba taabashadii wa qublatin iyo dhunkashadii tubtiluhu way burin in anzala haddii ay mani ka timaado wa ilaa haddii kale falaa kama burinayso walow jaamacan naasiyan isagoo is-ilowsan hadduu u gala madaxaaskiisii faka jimaaci saa'imi qofkii soomanaa jimaaciisii oo kale ayuunbay la mid tahy waxa uu leeyahay sheekhu wuxuu ku burayaa ictikaafkii biljimaac qof og inuu xeran yahay waxaad ictikaafka xasuusan hadduu jimaac ka yimaado ictikaafiisi waa ka buraya maxaa yeelay alcibaad albadaniya dee jimaacu waa anfiya way sortaagaan aqwaashana waxaa ugu xooga badani waxa weeye haddii mubaashara iyo taabasho shahwaa uu ku sameeyo ama farjiga wax ka sokeeya masalan taabasho iyo dhunkashadii oo markaa uu uga jeedaa ictikaafkii way burinaysaa in anzala haddii ay wax ka yimaadaan haddaanay waxba ka imanse kama burinayso taaniga markaa adharka ka soo horjeeda wuxuu leeyahay tubtiluhu muطlaqan wuxuu doonaba ha ahaatee ama anzal ha yimaada ama yiman waa burinaysa walaa tubaashiruhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid bay lehay mide maba burinaya buu le muطlaqan waxaa ka yimaadana maya ka iman qowl kalaa jira haddii uu jimaacay isagoo isilowsan ictikaafkii faka jimaaco saa'imi qofkii soomanaa jimaaciisii oo kale ayunbuu la mid yahay kaana waxba ma yeelaynin cala almadhab oo qofkii soomanaa hadduu xaaskiisii u tago waxba kama noqonaynin soom walaa yaduru waxba ma yeelayo atadayu- atadayubu adarsi watazayunu iyo isqurxini iyo walfitru afurnaani waxba ma yeelayo afur bal yasicu ictikaafulayl waxdow habeenkii inuu ictikaafo ayaaba ku filan ee walow nadara haddii uu nadro ictikaafa yawmin maalin inuu ictikaafo huwa fiihi saa'imun isagu soomaya lazimahu waa ku laazimaya ee walow nadara hadduu nadro an yactakifa saa'iman isagoo sooman inuu ictikaafo ow yasuuma ama inuu soomo muctakifan isagoo ictikaafsan lazimaahu labadoodi waa ku wada waajibayaan wal asaxuna waxa weeye wujuubu jamcihimaa inuu kulmiyaa inay waajib tahay waxa uu leeyahay sheekhu waxba ma yeelayo ictikaafka atatayub yacni cadarsi iyo isqurxin iyo maydhasho iyo waxalyaaliyo waxaasoo dhami waxba ma yeelayaan leannu rasuulka sala allahu alay wasalam lagama soo rabin inuu iska daayo iyo inuu qof inuu iska daayo u farayna lama hayo asalkuna waa inuu baaqi ku yahay ibaaxadiisii banaanidiisii waxbana ma yeelayo afurku yacni ictikaafka waxba ma yeelayo waxaba iska banaana habeen keligii inuu ictikaafaba qofku iska leeyay habeenka ciidda iyo ayaamu tashriiqana waa ictikaafi karaa xadiis xaakim uu wariyey ayaa wuxuu ahaa laysa cala almuctakifi siyaamun ilaa an yajcalahu calaa nafsih qofka ictikaafayo soomguudkiisa maahan ilaa isagu inuu naftiisa saara mooyaane haddaba hadduu nadre buu ihi inuu maalin ictikaafo uu sooman yahay maalin uu sooman yahay inuu ictikaafo ayuu ku nadray ictikaafkii waa ku laazimayaa maalinta uu soomay maalin uu sooman yahay ayaa ictikaafkii ku laazimaya maxaa yeelay dee ictikaafku isagoo sooman buu ku fadli badnaa hadduu nadar isku laazimayna waa ku laazimaya ee haddii uu nadra inuu ictikaafo isagoo sooman ama se cagsigeedoo inuu sooma isagoo ictikaafsan marka hore wuxuu ku nadraya inuu ictikaafo isagoo sooman ama inuu sooma isagoo ictikaafsan lazimahu ictikaafkiiyo soomkii waa ku wada waajibayeen dee siduu islaazimiyey iyadoo lagu dhaqmayo asaxna waxa weeye in la jamciyaa inay waajibtay waa qurbo nadar ayay ku laazimtay marka asaxu waa inay la jamciyaa inay waajib tahay taanigaas waxaa ka sorriya wuxuu leeya may waa laba cibaado oo mukhtalif oo iskhilaafsan waxba iskuma waajibayaan oo isma raacayaan buu le wa yushtaradu waxaa la shardiyaa niyat lictikaaf ictikaaf niyadii ayaa la shardiya wa yanwii fi lmanduuri alfardiyata ayuu niyoonaya waidaa aطlaqaa haddii udlaaqana kafatu waa ku filan tahay wain taala mugthu nagaadigiisu haba dheeraadee laakiin low kharaja hadduu baxo oo wacaadda uu soo noqday ixtaaja ila listinaafi cusboonaysiin ayuu u baahanaya waxa uu leeyahay sheekhu ruknigii saddexaad ayuu halkay inoo gelaya oo niyada ah waxa uu leeyahy waxaa la shardiyaa niyat lictikaaf ictikaaf inuu niyeeyo ayaa la shardiyaa sidii cibaadooyinka oo dhan waa inuu niye ula yimaadaan waxaan u niyoonayaa bui ictikaafka uu ku nadiray fardiya faralnimo ayuu niyoonayaa si uu dee uga socmo kii sunna ahaa haddii uu haddaba niyeeyo haddii uu niyadii ictikaafka uu itlaaqo wax muddaana aanu cayinin kafathu niyadaasi way ku filan tahay buu yidhi wain taala mugthu nagaadigiisu haba dheeraadee mar hadduu ictikaaf u niyeeyey wax muddana aanu itlaaqin niyadaasi waa ku filan tahay nagaadiisu ha dheeraad maxaa yeelay niyada mutlaqadii dee way kaafinaysaa laakiin wuxuu idhi hadduu masaajidka ka baxo isagoo niya mutlaqa markii hore la yimi haddana u soo noqday ixtaaja wuxuu u baahanayaa haddii aanu goosan markuu soo noqonayey markuu baxayay haddaanu soo noqosho goosan ila listinaafi inuu cusboonaysiiyo niyat lictikaaf maxaa yeele cibaadada taama ayaa markii hore tagtay haddana ictikaaf cusub ayuu doonaya walow nawaa muddatan haddii uu muddo niyeeyo fakharaja fiihaa muddadii dhexdeeda uu baxo wacaada uu soona noqdo fain kharaja hadduu baxay ligayri qadaa'i alxaaja dan gudashadeeda kayrkeed hadduu u baxay lazimahu listinaafu istinaaf iyo cusboonaysiin ayaa ku waajiba ow ama lahaa wuxuu u baxay xaaja falaa kuma laazimayo istinaaf wa qiila waxaa la in daalad hadday dheerato muddatu khuruujihi bixidiisa muddadeedii haddii ay dheeraato ista'nafa niyadii wuu soo cusboonaysiinaya wa qiila waxa la laa yasta'nifu sooma cusboonaysiinayo muطlaqan iyadoon la kala qaadinba waxau leeyahay sheekhu haddii uu niyeeyo inuu muddo ictikaafa ayuu niye maalin oo kale bil oo kale dabeedna wuxuu ka baxay masaajidkiibuu muddadii dhexdeeda ka baxay waana ku soo noqday bal waxaa loo kala eegayaa laba arrimoodee haddii uu uga baxay masaajidka likayri qadaa'i alxaaj isagoon wax danoo kaadi iyo saxaratoona uma bixin laazimahu listinaafu waxaa laazim ku ah inuu cusboonaysiiyo niyadii haddii markaas uu dee ictikaaf soo noqodkan dabadii doonayo dee si ictikaafku ansaxo niye ayuu baayay walo waktigu yaanu dheeraaninbe maxaa yeelay dee wuxuu ku jaray ictikaafkii hore bixidan dan la-aanta ama wuxuu u baxay lahaa xaajadii iyo dantii ayuu baxay falaa yalzamu istinaafu niya kuma laazimayo muddada qadaulxaajuha haba dheeraadee maxaa yeelay dee waa wax lagama maarmaana inuu xaajo qofku soo gutaa fakal mustathnaa marka horeba mid laga soo reebay oo kale ayuu noqonaya qiil baa wuxuu leeyahay intaalad muddatu khuruuji hadday muddadii bixitaankiisu dheerayd qadaulxaja lagayra istanafa niyadii ha soo cusboonaysiyo dee la iskuma dhisi karo haddii aanu dheeraanna maya qiilna wuxuu leeyahay laa yastanifu sooma cusboonaysiinaya mutlaqan kala qaadid la-aanba mutlaqana waxaynu tilmaanay waxa fasira ama saabiq ama laaxiq ama saabiq waa fasiro shay horreeyey iyo tafaasiil horraysay ayuu ka idlaaqayaa ama oo tafaasiil soo socota imika mutlaqan ama yacni muddat lkhuruuj ha dheeraato ama ha gaabnaato ligayri alxaaja ow lxaaja yani tafaasiishaas ayuu imika mutlaqan ka leeyahay walow nadara hadduu ku nadro muddatan mutataabicatan muddo israacraacsan ayuu ku nadray fakharaja licudrin cudurdaar ayuu baxay laa yaqdacu tataabuca aan israacraaca goynaynin lam yajib ma waajibin istinaaf niya niyada cusboonaysiintiisu waqiila waxaa la in kharaja ligayri alxaaja hadduu baxay xaajadantii wagusli ljinaaba iyo jinaabo meelashada keyrkeed hadduu baxay wajaba waa waajibaya wuxuu sheekhu wuxuu i hadduu ku nadro mudda mutataabica ayuu ku nadray laba cishoo israacsan shan cishoo israacsan